Hay'adda Qaxootiga iyo Barakacayaalka Qaranka Hay'adda Hurtiya Wejigii Labaad ee Diiwaangelinta Bulshada Barakacayaalka ee ku nool magaalada Muqdisho iyaduna kaaladaas hay'adda UNHCR dadkun iyo diirayaan afar kun oo qoyse hanasayti dhammaan halka diiwaan geliya ayaa degmada Daynile yaa ujeedshee waliba yeeta in la hela xoga ururin iyo diiwaangelin dhab ah oo lanka adeega waa bulshada barakacayaalka ee ku nool caasimada, ka hortagga leexinta, gargaarka iyo xaqiijinta iyo qoysaska barakacayaalka iyo in helaan taageero iyo xalalka iyo mudnaanta. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee Hay'adda Qaxootiga iyo Barakacayaalka Qaranka Cabdulaahi Aadan Cabdi wuxuuna ku weheliyay mas'uuliyiin ku dareerta hay'adda UNHCR iyo waliba wadashaqeega iyo hay'ada ku go'aanta in dhammaan barakacayaalka ku nool dalka laga helo diiwaan oo sax ah, kaasaytiga oo fududeynaya maaraynta iyo ka jawaabidda dhibaatooyinka iyo baahiyaha ay qabaan barakacayaalka.
Anoo ku hadlaya magaca Hay'adda Qaxootiga Qaranka iyo Barakacayaalka dhammaan marti sharaf halkan iskugu yimaadeen ugu horeyn gudoomiyaha degmada Daynile Sheekh Cumar iyo hay'adaha kaleeto ee joogaan sida UNHCR martida ka socoto waan salaamahayaa runtii brograamka maanta aan u imaanay waxa weeye oo ugu weynaa muddo waxaa soo socday diiwaangelinta dadka tabaalaysan oo runtii tiro badan ahayd feeskii koowaad marka wuu soo dhammaaday feeska marka maanta aan gelayna waa kii labaad kaasoo ah diiwaangelin in systemka loo sameeyo biometri ahaan ayadoo ujeeddadoodina ay tahay taas iyada ah dadkaas iyada ah dadka saxda ah suusan u dhicin duplication oona u soo noqonin qof walba iyo waxa uu leeyahay markaa iyadaa markii systemkan yacni wuxuu caawinayaa cleaning yacni qof walba in ay iyo waxa uu leeyahay identificationkiisa in la helo kaleeto ujeeddadu waa sidaas biidni illahi alkariim biometri systemka markuu dhammaadana waxaa ku xigi doonto in dadkaasi tabaalaysan gurmad marka iyadaa loo fidiyo biidni illahi alkariim waa taasi waxaan la soconnaa hay-adda qaxootiga qaranka iyo barakacyaasha mar walba waxay u taagan tahay ka warqabka dadka tabaalaysan ee kaamamka ku jiraan mar walbana cod dheer iyo cod gaabanba ka xukuumad ahaan waxaan raadinaynaa waxay tahay dadkeenna in xaalad walba ay ku jiraan inaan la soconno taasaa ujeeddadeenna ah marka boqolkii boqol waxaan aad iyo aad oga mahad celinayaa maamulka ugu horeeyo maamulka degmada daynile guddoomiyaha degmada sheekh cumar oo runtii iyo dhammaanba iyo martisharafta kaleetaba ee sida fiican noogu soo dhoweeyeen sida fiican facilitation noogu sameeyeen iyo isla mar ahaanta hay-adda UNHCR oo islahay mar walba waxay taagan tahay ay garab taagan tahay dadka Soomaaliyeed waxaan dhihi karaa systemka maanta yaallo ayada ayaa garab ku siisay waxa weeye hay-adda qaxootiga qaranka marka aad iyo aad ba u mahadsantihiin insha allahu maanta hawshaasaa noo bilaaban doonto diiwaangelintun barakacayaalka ayaa nagadaasa wejigii lamaad oo laga sameeyaa degmooyinka gobolka banaadir